shirkadahan shisheeye ayay bulshada gobolka sanaag tilmaameen inay baabi'in ku hayaan khayraadka uu allaah ku galladaystay waddanka iyagoo gabaada ka dhiganaya inay yihiin shirkadaha qodaa dahabka waxay intaasii raaciyeen inay xaalufin ku hayaan dhammaan khayraadka uu allaah ku galladaystay deegaanadan balse aana ujeedkooda ahayn oo keliya qodista dahabka siday iyaga sheegteen waxay intaasi sii raaciyeen inay saameyn adag ku yeelatay dadka xoolodhaqatada ah ee ku dhaqan deegaanadaasi qaar ka mid ah bulshadan oo la hadlayay saxaafadda ayaa tilmaamay saameynta iyo dhibaatada ay ku hayaan shirkadahan kuwaas oo guranaya khayraadka kala duwan ee allaah uu ugu nimceeyey dalkan marka waxay madluub laga yahay oo la diidan yahay shirkadaha weeyaan shirkadahaasu waa soo mareen dalka nin walba waxay adeer anugu xoolo dhaqataanu nahay iska orod baa layidhi nin waliba waa iska orday dalka wax ku yaal maydigii oo wax ku yaal maxorkii oo wax ku yaal malmalkii warma maxorkaa laga maarmi karaa tabca ilaa iyo maydh inta u dhexle dadka dega baanuna waxaanu leenahay sharaa'ig baana soo wajahay dhulka qodaya oo nabaadguurinaya marka dhulku nabaadguuro xoolaha nabaadguura marka xooluu nabaadguuraan dadkaa nabaadguura waxaanu nahay xoolodhaqato xoolodhaqatadu iyo qalabku nala ku qasbayaa meelay ku heshiiyaan ma haysanno sidaa darteed maanu ogolin wax qalaba maamulada shisheeyaha uu ka hergeliyey waddanka ayaa khayraadka uu allaah ku galladay waddanka waxay u gacangeliyeen shirkada shisheeye iyagoona arrinta ku doorsaday sandareerta yar oo ay ka qaadanayaan shirkadaha shisheeye islamarkaana ujeeddooyinkooda iyo damacooda xaalufinta khayraadka dalka uga hergeliya deegaanada ay ka arrimiyaan